بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتفسير القرآن الكريم كأه سورة ياسين بان كجراه يننكي أبي ابن خلف أهاي وخالق أبورتي تصال سوقاتو انتو لف سوقاضي نبغي هرتيس وكبر بريه ويري ما إلهي بعد وهي الرميم يدو باليودي waxaa loo jawaabay qul waxaa tidhaahdaa man yuxyi alcidaam man waa kumuu yidhi ma og tahay yaa soo noolaynaya qul waxaa tidhaahdaa yuxyiihaa laftaa waxaa soo noolaynaya alladii khaaliqii ansha'ahaa markii horeba unkay ee ammaamuday allahaasaa soo noolaynaya ma yadaa is abuurtay markii hore ma meel cidla ay bannaan bay keligeed ka soo baxday qul waxaa tidhahdaa yuxyiihaa waxaa noolaynaya alladii allihii ansha'ahaa oo ammaamuday oo unkaybaa yaa yaa yaa noolaynaya awala maratin markii ugu horraysay allah horta awoodda iyo qudrada waa leeyahay xagga cilmiga iyo waxaan aad leedahay muxuu ahaayey aboorkiibaa cunay oo dhulkiibaa cunay oo wuu kala tegay oo xaggee loo doonina wa huwa allana bikulli khalqin khalqi kastaba caliimun wuu ogyahay haddii inta la gubo oo waxaa weeye badda lagu saydho maalin muxuahay dabayl badan ilaahay wuu soo noolayn sida xadiidka nabigeenna uu inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam uu yidhi nin uu dardaarmay oo yidhi dembigayga ilaahay baan ka cabsanayaaye haddaan dhinto iguba markaad igubtaan maalin dabayl badan muxaawa ila fiirsada oo dambaskii aanaad aad igu gubteen maalin muxuu ahaayey oo dabayl badan badda ku shuba sidii bay yeeleen ilaahay baa soo kulmiyey markaasaa waxaa la yidhi maa xamalaka bi haada maxaad sidan u yeeshay markaasuu yidhi ilaahayow waan kaa cabsanaya makhaafataka cabsi aan kaa cabsanayo ayaan saa u yeelay wa huwa allahaas bikulli khalqin khalqi la arka caliimun oo kuma adka inuu soo bixiyo markay jismigii uu dhammaaday kadib alladii allihii baa soo noolaynaya ama alladii allihii baa weeyaan jacala yeelay lakum idinka min ashajari geedkii alakhdari ee doogga ahaa ee cagaarna yaa naara naar laga yeelay waa madagtii waxaan dhihi jiroo aanu annagu jirrabnoo indhaha aan saaray markii baadiyaha la joogay laan qoyan yaa iyadoo muxuu ayaa halkan laga soo goyn labadii laamood meel baa laga yarduloolinoo markaasaa liisku xoqi markaasaa dabbaa ka soo boodaya waxaa weeye shaygan cagaarka ah xaggee buu uu dabka kaga jiraa maxaa isu keenay dab iyo meeshaas waa qudrada ilaahay oo waxaad ka garan xataa kuwii lahaa markii oo loo sheegay waan arki doonaa suuradda soo socotu inoogu imane ina ay geed aydha innahaa shajaratun takhruju fii asli aljaxiimi bal maxamed wuxuu ku hadlaya dhegaysta waxaa weeye geed baa naar ka dhex bixi yaa loo sheegayaa waxaasay yidhaahdeen waa dadan qudrada ilaahay aan rumaysnayn weye waxa saa u hadlo waxaa weeye madagta wixii aan dhihi jiray qori laantaa qoyan oo haddana dab laga soo saarayo wayna garanayaano way ku intifaaci jireen alladii allihii weeye waxaa weeye jacala yeelay lakum idinka min ashajari geedkii alakhdari ee cagaarna ee doogga ahaa naaran waa awooddiisa naar oo taxriqu shajara gubayso waxaa weye ilaahay marka kama reebana wixii uu doono ilaahay subxaana wa tacaala inuu soo noolayo lafaha baaliyoobay iyo inuu soo celiyo khalqan jadiidan intaba awood buu u leeyahay ilaahay wuxuu sheegay wax ka sii qariibsan insaanka oo nudfo laga abuuray waxaa weeye shay oo laga soo saaro shay ka horjeedo oo didkiisa ah wahwadaalika abdaca shayin waxaa weeye iqtidaaxu nnaari naartii baa yaa waxaa qadax laga soo saarayaa madagtii min ashayi alakhdar alaa tara almaa'a biyihii minaadan arkeenna yudfi'u naara inuu daminayo wa maca daalika kharajat mimaa huwa mushtamilun cala almaa'i shay biyo leh yo haddana dabkii ka soo baxay marka waa qudrada ilaahay subxaanahu wa tacaalaa fii kulli shayin naar ayaa lagu maahmaahaa fa idaa awalaysa aladii marka awalaysa miyuusan ahaanin alladii allihii khalaqa abuuray assamaawaati cirarka abuuray waalarda dhulkana abuuray biqaadirinkii awood u leh calaa an yakhluqa inuu abuuro midlahum mid la mida allihii cirarka abuuray dhulalkana abuuray oo sidaa u weyn oo sha'niguna uu weyn yahay miyuusan qaadir ku ahayn bini aadamka jismigiisa markuu baaba'ay kadib inuu abuuro waa laga jawaabo ilaahay isaga balaa ilaahay qaadir buu ku yahay wa huwa alle alkhallaaqu kii abuuris badan weeye alcaliimu oo cilmi badanoo meesha ay kala aadeen ilaan iyagu waxay ay rumaysan lihiin waxaa weeye wuu kala tegayaa xaggee loo doonayaa xaggee loo dooni isagoon jirinba yuu alla soo bilaabay hadda waaba la abuuraye wa huwa alkhallaaqu kii abuuris badan weeye waa siiqatulmubaalaqa alcaliimu oo cilmi badanoo qaadir buu ku yahay subxaanahu wa tacaalaa innamaa in kale ma ahee amruhu ilaahay amarkiisa idaa araada markuu doono shay-an shay inuu ahaysiiyo an yaquula inuu yidhaahda weeye lahu shaygii uu ku yidhaahdo kun ahaw fa yakuunu shaygii wuu ahaanayaa an yaquula lahu waa inuu yidhaahdo kun ahaw oo fa yakuuna wuu ahaanayaa ilaahay wax ku adag ma jiro weliba amarkiisa waxaa weeye bayna alkaafi wannuun nuun iyo kaaf lagu dhawaaqina ma jirtee ilaahay wixii uu doono wuu ahaysiinayaa isagoon ku dhibtoonin oon wax taklifa iyo aan ka soo gaarin fa subxaana waxaa nasahan alladii allihii biyadihi gacantiisa malakuutu kulli shay shay walba mulkigiisa uu ku sugan yahay malakuudka waa mulki waasica ta'du waa ta'ulmubaalaqa la yidhaahdaa fa subxaana waxaa hufan oo nusqaan oo dhan ka hufan alladii allihii biyadihi gacantiisa malakuutu kulli shay shay kastaba uu ilaahay gacantiisa ku sugan yahay oo mulkigiisa uu waasac yahay qudradiisana ay taam tahay wa ilayhi ila allaahi ilaahay intii ka ah yaa turjacuuna khalaa'iqdii oo dhan loo celinayaa lilxisaabi waaljazaa'i si loo xisaabo oo loo abaalmariyo ilaahay suuraddii sidaasuu ku khatimay oo qudradiisa kaamilnimadeeda iyo mulkigiisa iyo sultaankiisa weynankiisa ku tusayo inuu koonkan isaga keligii uu subxaanahu wa tacaalaa uu maamulo taas weeyaan marka markii aan waxaa waxaa la sheegay waa kaa nabiga nidhi muxuu ahaayey inuusan shaacir ahayn shicirna u habboonayn oo aan nidhi xataa shicir dad kala tiriyey haddii uu damco inuu soo deliishado waxaa weeyaan iskuma toosinayo waxaa weeye nabigeenna calayhi salaatu wassalaam yowma alkhandaq markii godka la qodaye cabdullaahi ibnu rawaaxa nin la yidhaahdo waxaa weye shicirkiisii buu soo deliishaday allaahu allaahumma lowlaa anta mahtadaynaa ayuu muxuu ahay soo deliishaday mar kaleetana wuxuu soo deliishaday qowlkii ibnu cabdilmadalib hal anta ilaa usbucun dumiitii wa fii sabiili illaahi maa laqiitii waxaa weeye far un baa tahay oo laga dhiijiyey wa fii sabiili illaahi maa laqiiti ilaahay wixii aad kula kulantay yaad iska leedahay halkaa ayaa waxaan kaga soo baxnay suuraddii suuratu yaasiin ahayd bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu saafaad saafaad suuraddeedii weeyaan kuwii waxuu ahay fidinayey maalasha fidinaya oo muxuu ahay malaa'igta ah waana arki doonaaye makiyatun makay ku soo degtay wayna aad iyo aad bayna iyadana u aayada badan tahayoo qur'aankii iyada ka horreeyey iyo kuwa ka dambeeyaba waxaa aad bay uga aayada badan tahay wa aayaatuhaa isnataani wa hamaanuuna wa mi'a laba-iyo siddeetan iyo boqol aayadood weeye saafaad waa qur'aanka makiga ku soo degay caqiidada ayay ka sheekaynaysaa towxiidka ilaahay iyo bacsiga iyo soo bixinta dadka la abaarmarin doono iyo rususha ilaahay uu soo diray waxay ku bilaabatay inay malaa'igta muxuu ahaayey baariyiinta ay ka bilowdo ilaahay uu ku dhaarto iyaga oo salaada u safanoo tukanayo waxaa weeye ama ajnixatahaa waxaa diyaar garoobay oo ilaahay amarkiisa sugayo iyo kuwa daruuraha kaxeeyo markaasaa ilaahay jinnigii iyo inuu isku dayo inuu cirka wax ka doonto yaa haddana lagu xijisiiyey in la soo eriyey oo lasoo buriyey waxaa ka dambeeyey caqiidada bacsiga in loo muxuu ahaayey laga sheekeeyo oo xiwaar dhexdhacay ama wada hadal nin mu'mina iyo nin kaafira suuraddu waxay aad uga sheekaysay qisasul ambiyaa ayay ka sheekayseen nebi nuux way abulbashar athaani aabbaha bini aadamkee labaad shaykhu lambiyaa'i tuma ibraahiim bay ku xijisiisay ismaaciil bay ku xijisiisay muusa wa haaruunay ku xijisiisay ilyaas iyo luud baa lagu xijisiiyey kadibna ayuub ayaa lagu xijisiiyey intaa markii aan ka soo baxno suuraddii haddana waxay mar labaad ay ka hadashay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku soo qandintay liambiyaa'i wa awliyaa'i fi ddunyaa waalaakhira inay iyada caaqibada dambe ay iyagu u sugnaan doonto ayuu ilaahay ku soo khatimay bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magiciisa allihii alraxmaani ee naxariista badnaa alraxiimi alraxmaani ee naxariista guud ee adduunyada gaal iyo muslim iyo xayawaan iyo wax walba gaadhaysay alraxiimi iyo naxariista khaastee aakharada inta mu'miniinta u naxariisanayay ayaan ku bilaabay waasaafaati kuwii fidinayey baan ku dhaartay safan fidin fidinayey marka allah subxaanahu wa tacaala waxaa weeye aayadaha sidan oo kaleeto ah horta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa isaga isagaa adduunkan oo dhan iska leh alamru min qablu wa min bacdu ilaahay isagaa iska leh innaga waxaa la inaga reebay inaan ku dhaaranno wax aan ilaahay ahayn ama asmaadiisa ama afcaashiisa ama daatadiisa inaan ku dhaaranno man kaana xaalifan falyaxlif billaahi ow liyasmud qofkii dhaaranayo ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso waxba yuu dhaaranine oo waxyaabaha kaloo lagu dhaartoo dhan waa kan shirkiga lagu tilmaamay marka maadaama ay saa tahay ilaahay isagu cidduu doono ayuu ku dhaaranaya xataa nebi maxamed buu ku dhaartay lacamruka inahum la fii sakratihim yacmahuuna waa inagii soo marnay marka aayado sidan oo kaleeto ah oo wasaafaati sidaasoo kaleeto ayuu ilaahay yuu qur'aanka kaga hadlay iyo walmursalaati iyo waalnaasicaati iyo kuwaas oo la mida mid walbana meesheeda ayaan ugu tegaynaa macnaha loola jeedo alla wuxuu yidhi marka wasaafaati kuwii safayey safan saf safayey ayaan ku dhaartay marka laba macnooo labadaba haddii la isugu dara xataa ay isku meel u iman ay weeyaano waa malaa'igtii iyuu ibnu mascuud yidhi assaafaati lugaheeda yay fi salaati salaadda ayay yay lagaheeda ayay simaan sida uu nabigeenna calayhi salaatu wassalaam uu inoo sheegay oo saf waxaa weeye safafka ayay si fiican salaadda ayay ugu istaagaan xadiidka nabigeenna wuxuu yidhi alaa tasufuuna miidan safanaynin kamaa sidii tasufu almalaa'ikatu malaa'igta ay u safato cinda rabbihim qulnaa waxaan idhi wa keyfa sideebee yaa rasuula allah waxaa weeye ay u saftaan qaala wuxuu yidhi yutimuuna asufuufa almutaqadimata safafka horay buuxiyaan wayataraasuuna fi safi safkana way isku dhejiyaan sidaa ayuu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wassalaam waxaa kale oo dhidhici karta wasaafaati kuwii safayey oo baalashooda iyo muxuaha garbaabada safayey safan oo diyaar u ahaa inay amarka ilaahay fuliyaan oo meeshii loo dira inay u duulaan safayey weeyaan marka sidaa daraaddeed mu'miniintana waxaa looga baahan yahay cibaadada sidii malaa'igtoo kale inay u safdaan maca alkhushuuci waalkhuduuci lilcasiizi aljabbaar inay ilaahay sidaa ugu khushuucaan sida malaa'igtaba iyo xamalatul carshi ay u khushuucayso taasi waa waa dhaartii hore fazaajiraati kuwa canaananayo ayaan ku dhaartay zajran canaan waxaa weeye waa malaa'igtiyo waxay canaananaysaa daruuraha iyada ayaa kaxaynaysa meeshuu ilaahay doonay u kaxayn zajrigana waxaa weeye way kaxaynaysaa marka fazaajiraati kuwii canaananayay malaa'igtii daruuraha kaxaynaysay ee canaananaysay zajran baan ku dhaartaye fattaaliyaati malaa'igtii aqrinaysay dikran qur'aan waa waxaa weeye safun haalis lilmalaa'ikati alabraar oo iyagana waxaa weeye la ammaanayo wanaaggooda oo ilaahay uu ku dhaartay oo iyagaasoo ilaahay tasbiixdiisa iyo taqdiiskiisa iyo taxmiidkiisa iyo tamjiidkiisa iyagoona ku shuqloo yihiin intaa markii lagu dhaartay alla wuxuu idhi inna ilaahakum macbuudkiinnu la waaxidun wakaa waxaa weeye kii lagu soo dhaaranaya wakaa inna ilaahakum macbuudka aad caabudaysaan la waaxidun keligii weeye ilaahyaal badan ma jiraan shariik uma sugnaanin ina alkufaara bimaka iyaguna taa weydiidaynayno waxaa yidhaha ajacala alaalihata ilaahan waaxidan miyuu ka dhigay marka laakiin ilaahay wuxuu yidhi waan dhaartaye inna ilaahakum macbuudkiinnu la waaxidun waa mid keliya ah rabbu asamaawaati waalardi waxaa weye dhulka iyo cirarka allihii rabbigooda ahaa ee waxaa weeye kobcinayay weeye rabbu asamaawaati waalardi wamaa baynahumaa waa kii abuuray oo isaga iskale wax alle waxa dhex joogo makhluuqana isagaa iskale taana waxay deliil u tahay ilaahay wujuudkiisa iyo waxdaaniyadiisa wa rabbualmashaariqi mashaariq oo meelaha ay ka soo baxaan qorraxda iyo dayaxa iyo xidigaha mashaariq mar rabbuulmashriqi baa la odhan oo hal mufrada weeye mar waxaa la odhan rabbuulmashriqayni kol waxaa la odhan mashaariq isma diidayaan rabbuulmashriqi markii la yidhahdo waa ta ugu weyn oo cadceedda ah meeshay ka soo baxduu ilaahay ku dhaartay rabbuulmashriqayni marka la yidhaahdana qoraxda tii ku soo xigtay xagga weynanka iyo iftiinka oo dayixi baa lagu soo daray rabbuulmashaariqi markii la yidhaahdana xidigihii baa lagu soo daray marka ilaahay wuxuu yidhi wamaa baynahumaa wa rabbuulmashaariqi meesha ay ka soo baxdaan iftiinka oo dhan oo ah rabbuulmashaariqi ashamsu oo waxaa weeye ay ka soo baxaan qoraxdii iyo dayixii iyo xidigihii ayaa ka soo baxa waa ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaalaa innaa annagu buu yidhi zayannaa waan qurxinnay assamaa'a samadii addunyaa ee dhoweyd bisiinatin ilkawaakibi xidigo quruxdood baan ku qurxinnay waa qurux bay leedahayoo samadan oo dhow oo inoogu dhow waxaa weeye xidigo iftiimayo oo aad moodi jawaahir jawhar oo oo tatala'la oo iftiimayso oo waad arkaysaa markuu cirka daruur uula lahayn oo uu faydan yahay oo habeenkii la joogo ay mugdina tahay haddii aad indhaha saa u marmariso cirka waxaa weeye isagoo asraq ah iyo xidigihiioo isla cad qurux ilaahay khalqigiisa weeye innaa zayanna asamaa'a addunyaa adduunyadii dhoweydna waan qurxinnay bisiinati alkawaakibi xidigaha kuwooda quruxda badan ayaannu ku qurxinnay iyo wa xifdan waannu ku ilaalinnay waxaa weeye xidigihii waxaannu ku ilaalinnay min kulli shaytaanin shaydaan kulligii ayaan cirka kaga ilaalinnay shaydaankaasoo mariidin oo waxaa weeye fallaaga ah ama shaydaankaas oo mariidin mutamarid ah ama shaydaankaasoo mariidin oo khayrkii oo dhan laga mudhxiyayoo mudhuxsan weeyaan min kulli shaytaanin mariidin laa yasammacuuna ma dhegaystaan ila almala'i alaclaa mala'a kore yacnaa waxaa weeye kulanka weyn ee kore ma dhegaystaan wa yuqdafuuna hadday dhegaystaanna waa lagu gani min kulli jaanibin dhinac kastaba waa laga soo gani waxaa weeye duxuuran iyaga oo la eryayoo cararayo ayaa la soo eryayaa ilaahay wuxuu idhi waxaa weeyaan duxuuran ay tardan iyagoo akhbaarta samada inay dhegaystaan duxuuran madxuuriina iyaga oo la soo buriyey oo la soo eriyey weeyaan min kulli jaanibi duxuuraa walahum waxaa u sugnaaday shayaadiintaas cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo waasibun oo daa'iman weligii kala go'aynin marka intaa markii la sheegay yaa waxaa la yidhi ilaa man khatifa alkhadfata inay marmarka qaarkood wax soo dafeen ayuu ilaahay noo sheegay waxaa weeye wa xifdan min kulli shaytaanin mariid laa yasammacuuna ila almala'i alaclaa waa kulanka waaweyn ee malaa'igtii iyo waxa la xugminayo waxaa weeye hadday dhegaystaan oo u dhegraariciyaan wa yuqdafuuna min kulli jaanibin dhinac kastaba waa laga soo tuurayaa waa laga soo ganayaa duxuuran iyagoo la eriyey ilaa waxaa weeye waxaa jirta ilaa man ma ogiye oo shayaadiintii ka mid a khatifa dafay alkhadfata dafid buu dafay oo wuu xaday faatbacahu waxaa ka daba tegey shihaabun dhuxul haaqibun oo dusayo waxaa dhuxul baa ka daba tagtoo laga daba tuurayo markaasuu gubay marka inba qaar baa xataa la baxsanayo oo siduu nabigeenna inoo sheegay oo yidhaahdeen kuwan kuhaanta iyo marmar hadal bay sheegi run buu noqon markaasuu yidhi waa midka ay ka soo xadaan cirka oo markaasuu boqol buu agtiisa kaga dari markaas wuu gubanayaa kaas ay ka daba tagtay waa lagu waxaa weye xidigihii shuhubta oo yaa lagu yaa lagu ganayaa oo dhuxulahaas ayaa laga daba tuurayaa markaasaa alle subxaana wa tacaala markuu intaa noo sheegay ayuu wuxuu yidhi fastafti ilaa waxaa weye ilaa man khatifa alkhadfata oo fa atbacahu uu raacay shihaabun dhuxul haaqibun oo muxuay dusayo mar hadduu sidaa yahay intaasaan ilaahay soo aragnay suuradda awalkeedii la soo dhaartay ee fastaftihim bal fadwo weydii jawaab weydii ahum ma iyagaa gaaladan iyo kuwan in wax la soo bixin oo xisaab iyo muxuu ay fogaysanayo ashaddu ma iyagaa adag khalqan xagga abuurista am amase man miyaa waxaa weeye adag khalaqnaa aan abuurnay wixii kaleo bal fastaftihim weydii kuwan oo bacdiga inkirayo ma iyagaa adag xagga abuurista am man khalaqnaa wixii aan abuuray miyaa xoog badan oo ay ugu horreeyeen samaawaadkii iyo ardadii iyo malaa'igtii iyo makhluuqaadkii waaweynaa iyo iyaga kee adag in la abuuro innaa annagu khalaqnaahum iyaga naftooda waan abuuray min tiinin dhoobaan ka abuuray laazibin oo dhegayo waxaa min tiinin dhoobo laazibin oo dhegayo oo muxuuaha gacmaha iyo ku dhegayo meeshii lagu taabto dhoobada ilaahay uu ka abuuray bini aadamka intii uu soo maray mar waa caraa la odhan mid waa waxaa dhoobaa la odhanayaa mar waxaa la odhanaya min xama'in masnuun mar waxaa la odhan tiinin laazib mar waxaa la odhanayaa salsaalin kalfakhaar kolba meeshii ay soo martay yuu ilaahay nooga sheekaynayaa min tiinin dhoobaa laga abuuray laazibin oo dhegayo ayaa laga abuuraye koodeebaa marka dhib badan in la abuuro intaa ilaahay markuu noo sheegay yaa nabiga yaa calayhi salaatu wasalaam ayaa lala hadlayaa waxaa layidhi bal cajibta waad yaabtay nebi maxamedow adigu waad yaaban tahay wayaskharuuna iyaguna way iska jeesjeesi waa aayad cajiiba waxaa weeye kaaf iyo kale dheeri bay soomaalidu yidhaahdaan adugu waad yaaban tahay ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa iyo cadamadiisa iyo waxa uu abuuray waad yaaban tahay ilaahay subxaana iyaguna wayba iska hadhadliyoo ilaahay wax ma soo bixin karaa iyo ilaahay muxuu ahay shariig buu leeyahay iyo isku dhinacba looma socdo bal cabjibta wayaskharuuna nebi maxamedow cajibta min takdiibihim lilbacthi iyagoo arkaya ilaahay awooddiisa weynankeeda iyaguna way iska jeesjeesayaanoo waxa aad leedahay way ku jeesjeesayaan wuxuu yidhi cajibta waad la yaabtay min qudrati illaahi tacaala calaa haadihi alkhalaa'iqi uu abuuray alcadiimati ee weyn iyo wa inkaarihim lilbacthi iyaguna bacthigee bay inkirayaanoo markaasay ku jeesjeesayaan waxaa weeye waidaa dukiruu waxaa waidaa dukiruu haddii la waaniyo laa yadkuruuna ma waansamayaan waidaa ra'ow aayatan hadday aayad mucjiso arkaanna yastaskhiruuna way ku jeesjeesayaan sukhriya ayay ka qaadayaan sidaasuu ilaahay noo sheegay waidaa dukiruu laa yadkuruuna haddii qur'aanka lagu wacdiyo oo lagu cabsigeliyo ma ma waxay ma wacdowsamanayaan mana fiirfiirinayaan waidaa ra'ow aayatan aayad hadday arkaanna yastaskhiruuna way ku jeesjeesi hadday mucjiso arkaan oo nabiga runtiisa ku tusayso sida qamarka uu u kala dilaacay iyo sida geedka uu ula hadlay iyo dhagaxa iyaguna way ku jeesjeesiroo saxara muxammedun maxamed baa sixray bay dhahayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen iyagoo weli tii ku adkaysanayo in haadaa kani ma ahaanin ilaa sixirun waa sixir uu nebi maxamed la yimid mubiinun oo cad saasay leeyihiin waxaan gacmihiisa ka daahiray oo khawaariqda ah waa sixir waxaan uu noola yimid oo dad baa la soo noolayn uu leeyahayna waa sixire waxay yidhaahdeen a idaa mitnaa ma haddii aan dhimanno oo wa kunnaa turaaban wa cidaaman aan carre iyo lafa noqonno a innaa annagu la mabcuuhuuna miyaa nala soo saarayaayo ma nala soo bixinayaa wa aabbaa'una alwaluuna aabbayaalkanagii naga sii horreeyey oo mar horena sayubcahuuna miyaa la soo bixin iyagana sidaas ayay yidhaahdeen way aad bay ula fog tahay waxaa weeyaan sidee baa loo soo bixin qul waxaad tidhaahdaa nacam waa la idin soo bixinayaa wa antum idinkuna daakhiluuna aad dullaysan tihiin baa la idin soo bixin wa antum daakhiluuna fa innamaa in kale mehe soo bixintii fa innamaa in kale mehe hiya soo bixintii zajratun waa canaan waaxidatun oo keliya waa hal sayxo oo israafiil oo buunka afuufa un weeye qabuurtii baad ka soo baxaysaan fa idaa hum waaba iyagoo khalaa'iqdii oo dhan fa idaa hum waaba iyagoo yanduruuna sugayo oo taaganoo waxaa ardidii meeshii maxsharkii maxaa la idinku samaynayaa oo qaarba qaarka kale uu fiirinayo waxaa weeye waa nafqatu athaaniya weeye waxaa lagu magacay zajratan maxaa yeelay sida geela loo canaanto iyo fardaha iyo marka la kaxaynayo sidaasoo kalea looga qiyaastay fa innamaa hiya fa idaahum waaba iyo iyaga oo yanduruuna qaarba qaarka kale uu fiirinoo yaaban ama wixii lagu samayn doono iyo wixii xugunoo lagu qaadayo yay sugayaan yantadiruuna weeye markaa wa qaaluu waxay yidhaahdaan yaa weylanaa halaagayaga iyo khasaaradanadee haadaa kan yowmuddiini waa maalintii abaalmarinta weeye yowmaaljazaagi nalooga sheekaynaya la isxisaabayey waa maanta malaa'igtii baa waxay ku odhanaysaa marka haadaa kani yowmulfasli maalintii la kala saaraya weeye wax walba aladii yowmulfasligaasoo kuntum bihi tukadibuuna aad beenin jirteen weeyaan khalaa'iqdii waa la kala saari kuwii beenin jiray iyo kuwaan beenin jirin yowma alqadaa'i waaltafriiqi waa la kala saarayaa qofka wanaagsan iyo qofka xun wax walba ayaa faslulqadaa'i baa le ilaahay baa kala xugminaya markaasaa waxaa la odhanayaa uxshuruu kulmiya aladiina kuwii dalamuu dulmiyey iyo wa aswaajahum sambalkooda kuway isku nooca yihiin aswaajuhum lababa waa lagu sheegay iyaga oo iyaga iyo lamaanahoodana waa la yidhi iyaga iyo kuwii intii isku dembi ah bay u badan tahay laakiin uxshuruu kulmiya aladiina dalamuu kuwii dulmi falay iyo wa aswaajahum kuway isku nooca yihiinay isku sambalka yihiin oo cusaata almujrimiina ah waxaa weeye qurtubi wuxuu yidhi azaanii maca azaanii intii zinada ku caanbaxday waa la isla soo kulminayaa wa shaaribu alkhamri maca shaaribu alkhamri kuwii khamrada cabayna waa laisku soo xidhxidhayaa waasaariqu maca saariqi kuwii tuugada ahaa ibnu cabbaas isagu wuxuu ku fasiray waa daalimiintii gaalada ahaa iyo wa nisaa'uhum alkaafiraati gaaladii haweenkoodii lamaanahoodii weeye haddii la isku daro labadana waxbaba ma bi'inayso oo waa isku mid weeye haadaa wabillaahi tawfiiq